bismillahi raxmaan raxiim waxa weeye saad u sheegtay waxaa halka ka socda shir soomaalida wadamada deeqda bixiya ay kula shiriyaan arrintaasoo waxaa jiri jiray farsamada ilaa new deal oo dhammaatay marka hadda waxaa loo bixinaya somali partnership framework wax loo bixi baa jira marka waxaa lagu lagu casuumay madaxweynaha soomaaliya iyo dowla goboleedihiisa marka annaga caado waxaa noo ahaan jirtay mar aanu ka qayb galay two thousand twelvekii in magaransae aan annagu aananu statuska aanu aan shir ka soo qayb galnay london doorkan markaa statuska lanama siinin marka waxaanu dabacnay markaa inay dowladdeedu ay qaadacdo waan isku faraxsannahay inay shirkaa tegin maadaama meeshii lagu qabsay magaca soomaalida lacag loogu bixinayo laga hadlayna sidii amaahda loo dhaafi lahaa waxaan garanay markaa inaan anagu annaga xusbiga guddoomiye ka xusbiga ucid inaanu arrintaa aanu brussels tagno waxay la socdaa cali khaatimo oo ah isna chairmankii magaalansa khaatimo inaanu si dadban aanu aanu ugu kaambeyn karayno special arrangementkii lanoo sameeyey waktigii new dealka ah oo hadal ay ka keeneen nimankan magaranaysa soomaaliya xamed fadhiya inaanay waxba laga bedelin ayaan u nimi waa gartay marka waa arrin ururkiina un ku koobanoo dowladda somalilan ays waxba ka ogeyn waxba kama ogna somalilan kama ogti dee sanadu maqashay ba maqashay laakiin annaga u socona iska iyo oo u madax banaan oo xaqna kule inaanu dalkeega wuxuu xaq u leeyahay meesha nala martabaan ka doon marka arrintaa ku saabsan qorshaha gaarka ee kaalmasiinta somalilan oo dowladda iyo beesha caalamku ay ku kala aragti duwanaayeen dabcan dowladdu in la joojiyo ayay rabtay beesha caalamkuna in lasii wado maxaa hadda natiijo laga gaadhay waxaa sii waay de waxa lasii waayay de in arrintaa magalansaaya aanu de wax dad waxaa gacanta ku haya dadka xoolaa bixinaya ku haya qof isagoo la fiid garaynaya sayinkuma laha iyagaa ku jirtaa inay say noogu kala jari lahaayeen ay noogu kala jareen ugu qaybiyaan isla garanno weliba qaybta aanu qaadan maan ka wada hadallo maadaama aanu magaalansa ay anagu hadday shan iyo toban isku iska dhigaan waxba nagama gelin soomaaliya waa noo mid lixdankii annagoo mid iyo mid aan kulannay hadday dusasariiftay anaga waa noo wadabay noo tahay inkastoo aanu qabin la hadda inay soomaaliya wax laydhaa jirin oo wadan jiraan ee iska magactahay lagu isticmaalayo sidii danaa looga dhamaysan lahaa yartan looga daalag madaxmakaadu waanu is aragnay magaalansa farmaajan waa is aragnay madaxweynaha muqdisho waa is aragnay maamulka muqdisho waa is aragnay waan ka wada hadalnay waan isla afgaranay infact in dialogue furo in magaalansa concernkan ka qabno dhan waa u sheegnay in magaalansa intuu yimi ay arrimuhu sii xumaadeen oo dagaal bilaabeen oo magaalansa ay cadaawad bilaabantay waa u sheegna annaga in cadaawadda iyo cadaaska ay noogu badiso aanu ku dabacsanahay wanaagga iyo iyo wadaalnimada jecelnahay laakiin cadaaska way noogu badisaa baana way fight back marka alaa kuli waxa waa heshiina insha allahu tacaala waxuu eegeen in aanu la macaamili karno marka waxaad aragteen dabcan xamed cabdullahi farmaajo waa madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha muqdisho maaha maxaad ku heshiiseen marka markaad kulanteen annaga waxaanu tirahaa maamulka hargeysa annaga awlan doortay intaasoo qof doortay muuse bixiye when you call him annaga nagu yeedha maamulka hargeysa oo waxyaala imkaan sheegaya kulahaa dagaal ba nagula jirtaa marka adu waxaad ugu yeerisay kujalada anu saan ugu yeeray saan ugu yeeray waa sidaas waan ku maya waan ku saxaya guddoomiye maamulka hargeysa annagu idinkuma yeero somalilan baa idinku yeernaa hadday aan hore u maqlinna haddaan kuu sheegaya farmaajana madaxweynaha soomaaliya saasaan u yeernaa marka qodobkaa haddaan ka soconno maxaad ku heshiiseen hadday tahay wadahadaladii u socday labada dhinac iyo hadday tahay qorshahan gaarka ee kaalmada ma idiin sheegay inuu bedelayo fikirkiisa fikirkiisa adeerayadu bedelaya haddii kaleba anagu nama saamaysay fikirkiisu fikirkiisa anagu kamaanu maqal isaga waxaanu ka maqalay nin yaho dhalinyaraan ka maqalay odayaha jamaal wasiirka qorsheynta iyo maamulkadiisa ku aragnay isagana kamaanu maqal fikirkana fikri ay isdegto ay ku midayseen mooyaane ninkaas warqadda qoray waxaanu jecelnay insha allahu tacala ku hadinay in wadahadalad in lasoo bilaabo ilaahayna si dhaqsa loo bilaabo arrintaasna aanu sidii wixii la bixin karay laga bixi aan ku kala qaybsan lahayn iyo sidii legality loo marin lahaa inaan ka wada tashanaan ku tashanmalana waa gartay haddaan ka soo qaada marka haddii qorshaha aad ugu weyneed u tagteen brussels uu ahaa inaad u doodaan u maaragtay dhaqdhaqaaqdaan u loobi garaysaan arrintaa ku saabsan qorshaha gaarka ee kaalmada soo kama si fiicnaateen dowladda somalilan inaad u sheegtaan idinkoo mida oo maxaan ku dhahdaa culays weynle inaad wada tagtaan meesha adan dowladda somalilan ma tegeyso maqaam maqaamkeeda kuma tegeyso anuguna kula talin mayno waxa weye un fariinta somaliland dowlad ahaan mowqofkeedii un baan anaguna xoojinay oonu sidnaa annagoo magaranaysa dad reer somaliland oo mas-uuliin ah ayaan jeednaa waananu helnay mawlaadkeygii alxamdulilahi rabbilcaalamiin dowladdeeduna inay soo dhex fadhiisato magaalooyin isku sheegay iyo reere isku sheegay dowlad dowlad goboleedo anama qabato somaliland iyo soomaliya ma hor fadhiisan karin anagu waan cid hor fadhiisanayno tiina waan ka shaqaynaa insha allahu tacaala somalia waxay u baahan tahay nabadgelya u baahan tahay iyadaa maanta u baahan haddaa la islaa somaliland iyo soomaaliya is undermine gareeya waan u sheegnaa farmaajo iyagaa naga nugul iyagay dan u tahay inay akhlaaq wanaagsi wanaagsanaan iyo dars wanaag iyo af wanaagsan ugula dhaqmaan iyo waanu ku heshiinaa in waxale wixii mataqaana kenya xanaf in la joojiyo oo magaa dialogue furno telefoon kala qaadanay we will continue dialogue waxaan jeclahay inaanu wanaag ka shaqeyno weliba inaanu ka shaqeyn jiray una ay wanaaga nagala shaqeeyaan
waay arrinta tukaraq ma ka wada hadasheen tugan waan ka dhacnay aanu sheegnay beertinaan waxaan qaba waan qeynay inaad inaad ambaa ha bixin ambaa ha bixin aad aad dhiiri gelisay oo dadkeen marka intaasoo madaxweynaha soo maray soomaaliya oo wada heshay wada wada shaqayn jirnay boundariska noo dhexeeya nabad bay ahaayeen adaan kuu tirinay sa u ka dhaartay waanu rumaysan waanu waanu rumaysanay hadalkiisa waan rumaysanay marka waa waa wuu naga qanciyay arrintaas aad iyo aad wuu naga qanciyay marka hadda waad ka qanacdeen wada hadal ma laga gelaya iyo xabad joojin arrinta tukaraq mar hadduu dhaartay qofka hadduu dhaartay waan waan waan waan waan waan ka qanacnay waan waan ka qanacnay waan aad iyo aad waan hadduu si u hadlay niyad ka tahay waan in lala shaqayn karayo waan jecelahayna inaanu waxnal qabana isaga aan wanaagna ka wada shaqayno bidnillaahi kariim